Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Dowladda Federaalk Soomaaliya Mudane Baashe Yuusuf Axmed ayaa tababar socday muddo saddex toddobaad ah usoo xiray konton garsoorayaal iyo xeer ilaaliyayaal cusub ah oo dhowaan kusoo baxay imtixaan daahfuran oo laga qaaday sanadkii hore dhammaadkiisa tababarkan oo ujeedkiisu ahaa kor u qaadista aqoonta iyo fahamka wacyiga la xiriira shaqada baaxadda leh ee loo egmaday ayaa lagu tababaray hababka kala duwan ee dacwad qaadista iyo xeerarka dalka guddoomiye baashe yuusuf axmed oo halkaasi ka hadlay ayaa wuxuu bogaadiyey sida qiimaha badan ee garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyayaashuba ay u dhammaysteen tababarkii u socday muddada saddexda toddobaada isaga oo kula dardaarmay in ay howlaha shaqo u gutaan si hufnaani ku jirto alla kacabsi iyo in ay cadaalad u sameeyaan dadka ay u adeegayaan maadaama shaqada ay ku heleen hannaan cadaaladeed oo daahfuran